madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin maanta wuxuu ku tegay magaalada garow ee xarunta maamul goboleedka puntland madaxweynaha waxay markiiba wadahadalla yeesheen mas-uuliyiinta puntland wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan goor dhoweyd nooga soo diray magaalada garowe
wafdiga madaxweynaha oo aan horey loo sii shaacin balse markii ugu horreysay laga war helay imaanshihiisa xalay wakhti dambe ayaa waxaa maanta garoonka garowe ku soo dhoweeyey madaxweynaha puntland ku-xigeenkiisa iyo golayaasha dowladda sida baarlamanka iyo xukuumadda madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole oo xarunta madaxtooyada cusub kula hadlaya wafdiga ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in madaxweynaha soomaaliya u yimaado wakhti ay u buuxsami rabto siddeed bilood inta uu xilka hayo waxaa farxaddii noo ah maanta maalin weyn inaannu halakan ku soo dhoweyno puntland magaalada garoowe wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ah soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay la socdaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah waxaan halakan idiin sheegayaa inay halakanu ay tahay magaaladiinnii dalkiinnii dadkiinnii minanku minankiin waaye madaxweyne faroole ayaa sheegay in dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ay u taallo howlo badan oo ay ka mid yihiin in dalka ay ka hirgalaan nidaamka federaalka mudane madaxweyne dowladda federaalka ahi ma dhammaystirna inta ay ka maqan yihiin dowladihii kale oo ay federaalka ku ahayd dhammaystirkaas dastuurka qoraayo oo qeexayo iyo qodobadiisu dowrka u weyn waxaa laga rabaa dowlad waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo outreach iyo reconciliation process madaxweynaha puntland ayaa ku tilmaamay nidaamka federaalka midda keliya ee maanta soomaali ay ku heshiin karaan mudane madaxweyne mudanayaal waxaa inii sheegayaa waxa keliya haray waxa weeye soomaali la isugu soo celin karaa oo dib loogu heshiisiin karaa waa hal dariiq keliya dariiqa federaalkaah oo waxna la kala leeyahay waxna la wadaago awoodahana sida dastuurka federaalka ah qeexayo markii dowladihii kale ay yimaadaan dastuurkana ku meel gaarhka laga saaro dib loogu noqdo dhammaystirkiisa in markaas la kala qaybiyo wax kastaba ahaadee midda siyaasadeed midda dhaqaale midda dakhli mid kasta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay goobta ayaa ku dheeraaday in wakhtigan aysan meesha oolin dalka inuu federaal ku dhaqmayo iyo in kale waxa noo qabsoomay ee aan ku heshiinay ee aan is-afgaradka ka gaarnay ee ay tahay inaan dib loogu noqonine aan loo maxaanku irahdaa dib loo gacmo gacmaynin iyo waxa noo dhiman ee hadda inaan qabsanno ay tahay in aan ay aada noogu kala cad yihiin ayaa muhiim ah waxyaabaha isfahamka siyaasadeed lagu gaaray ee muddadii xilliga kala guurkaa gabagabayntiisa la iska fahmay ee haddana dastuurka lagu qoray waxaa ka mid ah arrinta hadda uu ka dhawaajiyey madaxweynuhu oo ahayday federalismka dalku inuu federaal noqdo marka waxaan waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego iskuma khilaafsanin dalku inuu federaal noqdo isfaham isfaham isfaham siyaasadeed ayaa soomaalidii berigaa talada noo hayday oo isku tagtay oo madaxweynuhu uu ka mid ahaa ay ku gaareen soomaaliya uma taagna caqabad kuma aha su-aasha ah dalku ma federaal noqonaya mase ma noqonayo laakiin mas'aladaas dalka sidee federaal looga dhigaa ah dadka qaarkiin markay xoogaa ka cajisaan oo ay jawaab u waayaan ayay dib waxay ugu noqdaan war horta federalismkii baa laga soo horjeedaa federaalkii baan la ogoleyn federaalkii baa inta ah arrimaha kale ee madaxweyne xasan sheekh uu ku dheeraaday waxaa ka mid ahaa midnimada dalka oo uu sheegay in loo baahan yahay in taas la adkeeyo lana soo daaweeyo dhibaatadii midnimadaas gaartay ilaa laga soo gaaro sidii hore mathalan sidoo kale waxa soomaalidu ay iska fahamsan tahay oo isfaham siyaasadeed iyo mid dastuuri ah labadaba lagu gaaray waxaa ka mid ah midnimada dalka dalkaani inuu mid yahay soomaaliya la yidhaahdo ayaa ka mid ah war ma kala go-naa mase waa midownaa su-aal ammaanta ma taagna waxa taagan laakiin waxay tahay waan garanaynaa midnimadii dhaawaca gaaray dhibka gaaray sidee usoo dhaynaa oo aan dib isugu soo celinaa oon dadkii dalkii shalay meeshii uu joogay aan usoo gaarsiinaa waayo ayadana hawl kaloo shaqo inooga baahan dhibaataa dhacday dad badan baa muxuu ahaay wax tabanayo meelo kala duwan oo qeybo kala duwan oo soomaaliya ku nool dad badan baa weli muxuu ahaay xusuusta murugada leh ay weli ku taagan tahay marka xusuustaasi iyo boogtaasi inaan dhayna oo aan daaweyno oo dalkii dib laysugu soo celiyo oo soomaaliya mid ah aan dib u halno waaye ma midoobeynaa mise ma midoobna maa laakiin mas'aladu meesha ka taagan tahay oo dhiiranaan iyo furcadi iyo maxaan ku rahday lasoo haliilid u baahan waa middaas ammaanka guud ee magaalada garowe ayaa maanta si aada loo adkeeyey ka hor inta uusan madaxweynaha soo gaarin magaalada wafdiga madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda puntland ayaa ka wada hadli doona sida wararka hoose ay sheegayaan la tashi ku saabsan shirka lagu wado in london uu ka dhaco horaanta bisha mey nuux muuse birjeeb v o a garowe